ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa shanta bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo talaadaha barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol afartan iyo sagaalaad oo xiriir ah militariga suudaan oo sheegay inuu ka hortegay weerar ay soo qaadeen maleeshiyaadka r s f dowladda ruushka oo duqaymo ka geysatay qaybo ka mid ah waddanka suuriya diyaarad uu la socday madaxweyne ku-xigeenka malaawi iyo mas-uuliyiin kale oo la la'yahay muritaaniya oo ku dhawaaqday in markii ugu horraysay ciidankeeda militarigu heleen diyaarado daroonis ah iyo maqaal lagu daabacay majalladda sadal malaaxim oo looga hadlay horumarrada ka jira wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii laba boqol afartan iyo sagaalaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira waxaynala socodsiinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalintii laba boqol afartan iyo sagaalaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xookugalle ay geysteen ciidamada maamulka yuhuudda dagaalo lagu jebiyey askarta ciidamada saynada iyo mareykanka oo sheegay in howlgalkii ka dhacaya nuseeraad ee lagu soo furtay afarta maxaabiis ee yuhuudda ah ay ku baabi'een dad badan oo rayid ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca ghaza waxay sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kiceen in ka badan shan dhacdo xasuuq wuxuushlim ah afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay waxaana ku shahiiday xasuuqyadaasi afartan ruux halka ay ku dhaawacmeen laba boqol toban iyo sideed ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxay ka dhaceen deegaano badan iyo mandiqadaha kala duwan ee marinka ghaza dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah ayaa ka dhashay duqeymo xooggan oo ay ciidamada yuhuudda ku bartilmaameysadeen guri ku yaala muqayimka jabbaaliye ee waqooyiga marinka ghaza halka sidoo kale ay ciidamada gumaystaha yuhuudda ay duqeen la dhaceen beero ku yaala magaalada rafaax waxaana halkaasi ku baaba'ay dalagii beerta ka baxayey halka ay shuhaado iyo dhaawacyo u qaybsameen wixii dad ahaa ee ka agdhowaa beertaasi duqeen xoogan ayay ciidamada cadowga yahuuddu la dhaceen xaafadda addaraj ee bartamaha magaalada ghaza waxaana ku shahiiday sideed ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan isla xaafadda addaraj waxay duqeeyeen ciidamada yahuudda guri kale oo ku yaala waddada xaafadani waxaana duqeyntaasi cadowtooya ku shahiiday dad badan oo ka mid aha dadkii ku sugnaa guriga xilliga ay duqeyntu dhacaysay halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan sidoo kale waxay duqeeyeen ciidamada yahuudda guri ku yaala xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga ghaza waxayna duqeyntaas sababtay istishaadka tobanaan ruux oo rayd ah iyo dhaawaca kuwo kaloo fara badan siday tabinayaan warbaahinada ka howlgala marinka ghaza tiro dad ah ayaa ku shiiday duqimo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu sidoo kale ka geysteen muqayimka nuseenaad ee bartamaha jiida ghaza halka sidoo kale ay yuhuudda duqeyn xoogan oo xagga cidhka ay ku bartilmaameysadeen guri ku yaala bartamaha jiida ghaza waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen shan ruux oo kale galabnimadii shalay oo isniin ahayd waxay ciidamada yuhuuddu bartilmaameysadeen dad barakacyaal ah oo ku sugnaa magaalada khaniyunis ee koonfurta marinka ghaza waxaana halkaa ku shahiiday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen soddon ruux oo kale iyadoo sidoo kale rasaas ooda kaga qaadeen yuhuudda dad ku sugnaa magaalada rafaax ee isla koonfurta marinka ghaza waxaana weerarka ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira tirada guud ee shuhaadada muslimiinta ayaana wasaaraddu sheegtay inay marayso in ka badan soddon iyo toddoba kun boqol labaatan iyo afar ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan siddeetan iyo afar kun toddoba boqol toban iyo laba ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay duqeymaha iyo xasuuqyada weli socdaan yahuuddana ay si arxandarraha u beegsanayso dadka barakacayaasha ee ku sugan marinka ghaza dhanka kale waxay ciidamada yuhuuddu weeraro xooggalaha ka geysteen deegaanada cadaanta galbeed ee dhulka laysta ee muslimiinta falastiin waxaana ay weeraradaasi xooggalada ay ku dhibaateeyeen dad shacab ah iyadoo ay ka dhasheen khasaare dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah halka sidoo kale ay jiraan guryo badan oo ay burburiyeen hay-adda bisha cas ee falastiiniyiintu waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay weerar rasaasana ka geysteen muqayimka balaadaha ee daanta galbeed waxauna weerarkaasi yimid ka gadaal markii ciidamada yuhuudda ay si dulmiga kusoo galeen magaalada waxaana uu geystay weerarkani khasaare xoogan oo dhan weliba ah waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda xoog ku galeen magaalada alkhaliil ee daanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen gobodfallo kala duwan oo ay ku waxyeelayeen dadka shacabka ah iskoorimaad xoogan oo u dhexeeya muqaawamada iyo ciidamada yuhuudda ayaana ka dhacay deegaanka kufrinicma ah ee daanta galbeed waxaana halkaasi looga itaal-roonaaday ciidamada dulmiga badan ee yuhuudda waxaanu iskoorimaadkan ku soo aaday xilli ay ciidamada yuhuudda iyagoo isqaadqaadaya gudaha u soo galeen deegaanka kufri nicmah ee magaalada ramallah waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dad shacab ah saacado kooban kadib waxay heleen jawaab ku haboon oo waxaa lagu kadiyey weerar ballaaran oo lagu dhigbixiyey dad goobjoogayaalla ayaa waxay warbaahinta maxalliga u sheegeen in weerarkan rasaaseenta ah ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka kufri nicma ay ku dileen afar ruux oo falastiiniyiin ah waxayna sidoo kale sheegeen inay jiraan dad kaleo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan ciidanka muqaamada ayaa waxay dhanka kale burburiyeen meel ay ciidamada yuhuuddu ka degnaayeen deegaanka talla suldaan ee magaalada rafaax waxayna meesha ka dhigeen meel gebiyahaanteeda burbursan iyadoo weerar dhabagal ah oo khasaaro weendhaliyey uu ka dhacay magaalada beetxanuun ee qidaaca ghaza waxay sidoo kale guutada saraayaal qudus ee ka tirsan kooxda muqaawamada ay gantaale yahowiyaal ku garaaceen saldhigay ciidamada yuhuudda ka deganaayeen deegaanka karam abusaliim ee magaalada rafaax waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro xoogan oo gaaray ciidamada yuhuudda ee dulmiga ku yimid magaalada ghaza ciidamada yuhuudda waxay qirteen in howlgal lagu hobtay oo galabnimadii shalay ka dhacay magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza ay uga dhinteen saddex askari halka ay uga dhaawacmeen kuwo kale oo aad u fara badan balse aysan cayimin tiradooda rasmiga ah weerarkan lagu dilay saddexda askari ee yuhuudda ka tirsan ayaana wax waa qarax xoogan oo ay kooxda muqaamadu la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen askarta yuhuudda kaasoo ku yaala magaalada rafaax askarta ciidamada yuhuudda looga dilay dagaalka khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegey waxa ay maraysaa lix boqol iyo konton iskugu jirta askar iyo saraakiil halka dhaawaciduna ay gaartay saddex kun toddoba boqol siddeetan iyo lix oo ka kooban saraakiil sarsare iyo askar yuhuud ah intaa waa tirada ay sheegteen ciidamada yuhuudda iyo warbaahinadooda balse dadka ku xildheer arrimaha caskariga waxa ay sheegeen in tirada ay intaa ka badan tahay ayna qarinayaan ciidamada yuhuudda iyo warbaahinadooda ugu dambeyntii sabtidii ay ahayd maalintii ugu dhimashada badneed khaza tan iyo horaantii bishii disembar iyadoo laba boqol siddeetan iyo saddex qof lagu dilay maalintaas oo keliya halka boqolaal kalena ay dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza inta badan dadka sabtidii la dilay ayaa dhintay markii ciidamada difaaca ee yuhuudda ay qaadeen howlgal lama filaan ah oo ay kusoo furteen afar qof oo yuhuud ah oo lagu hayay muqayimka nuseyraad ee bartamaha jiida khaza weerarkan sababay in laba boqol siddeetan iyo saddex falastiiniyiinah lagu dilo lix boqol sagaashan sideed kalena lagu dhaawaco ayana yuhuuddu sheegtay in tiradaasi ay yihiin kuwa been abuur ah oo laga badbadiyey iyagoo sheegayna ku qiyaaseen tirada dadka ku dhintay howlgalkaasi ilaa iyo boqol qof dowladda maraykanka oo gacan ku siinaysa yuhuudda xog ururinta howlgalkan ayaa axaddii qirtay in dad badan oo rayid ah ay ku dhinteen weerarkaas dad aan waxba galabsan ayaa si naxdin leh loogu dilay howlgalkan ayuuna yidhi la taliyaha amniga qaranka maraykanka jorg slifon isagoo intaa ku daray inaysan tirada saxda aysan garanaynin يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaagka barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markanna waxaad kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oan kusoo gudbina wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana halkan kasoo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbina wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah militariga suudan oo sheegay inay ka hortageen weerar ay soo qaadeen maleeshiyaadka r s f ilowraadyo militari oo ka tirsan xukuumadda suudan ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka gurmadka deg deg ah ee dagaalka kula jira dowladda ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay ciidamada cirka ku leeyihiin koonfurta magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudan waxay sheegeen in nidaamkooda difaaca hawada ay ka hortageen weerarkaas islamarkaana ay fashiliyeen weerarka ay soo qaadeen maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah iyagoo la hadlay shabakadda aljaziira ayay xuseen in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen xarunta laga soo abaabulay weerarkan ee ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah taasoo ku taala waqooyiga magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudan dhanka wilaayada waqooyiga darfuur islamarkaana dhacda galbeedka dalka suudan waxayana laga soo sheegayaa in maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ay magaalada alfashaar ee caasimada gobolkaas ay ka geesteen duqeyn culus oo loo adeegsaday madaafiic kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadka rayidka ah dad goobjoogyaal ah oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in duqeynta ay beegsatay dhowr xaafadood oo ku yaala magaalada alfashaar ayna socdeen muddo saacado ah tan iyo dhowr toddobaad ka hor maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ayaa dhowr weerar oo ay ka geysteen magaalada alfashaar iyagoona halkaasi soo dhoobay maleeshiyaad aad u tiro badan si ay ula wareegaan gacan ku-haynta magaalada oo ka dhigan goobtii ugu dambeysay ee gacantooda ka baxda kadib markii ay ku guuleysteen in siddeetan boqolkiiba la wareegaan gobolka daarfuur militariga suudan ayaa dhankiisa sheegay inuu xoojiyey difaacyadooda horey ee ay kaga sugan yihiin magaalada si ay uga hortagaan weerar weliba oo suuragal ah oo ay maleeshiyaadka gurmadka deg deg ah ku soo qaadaan magaalada alfashaar iyo tuulooyinka dariska la ah galabnimadii axada duqeyn ka dhacday waqooyiga gobolka daarfuur ayaa sababtay dhimashada in ka badan laba ruux iyo dhaawaca soddon kale kuwaas oo ay ku jiraan caruur waxayna duqeynta beegsatay xaruno caafimaad tirada dadka ku barakacay dagaalka suudan ayaa sidoo kale isa soo taraysa wakaaladda wararka ee b oo soo xiganaysa hay-adda waxaa loogu yiro socdaalka adduunka ayaa sheegtay in tirada dadka ka barakacay gudaha suudaan ay gaartay in ka badan toban milyan oo qof dhinaca kale diyaaradaha dowladda ruushka ayaa duqeymo ka geystay dalka suuriya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn ay diyauradaha dagaalka ee dowladda ruushka ay ka geysteen deegaano dhaca dalka suuriya kuwaasoo lagu beegsaday xarumo ciidan wakaaladda wararka ee ruushka oo lagu magacaabo taas ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadooda cirkaya ilaa iyo lix duqeymo ah la beegsadeen saldhigyo ay kooxda ku leeyihiin magaalooyinka wakaaladda oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan ciidamada ruushka ayaa sheegtay in afariy labaatankii saac ee lasoo dhaafay la fuliyey duqeymahan lixda ah kuwaas oo lala beegsaday fariismo xadidan oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad hubaysan waxayna ka soo baxeen mandiqada altanaf islamarkaana ay gabaad ka dhiganayeen deegaano ay adag tahay in la gaaro sida uu ka dhawaajiyay sarkaal ruushiyaan ah mandiqadan altanaf ay ka soo baxeen kooxahan ayaa waxaa saldhig militari ku leh ciidamada maraykanka waxayna dhacdaa xuduudda ay wadaagaan dalalka suuriya iyo ukrain markiiska waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ay fadhigiisu yahay dalka suuriya ayaa shaaca ka qaaday in diyuuradaha ruushka ay duqeyn geysteen maalintii shalay oo isniin ahayd ayna ku baagsadeen fariismo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad hubaysan oo ka dagaalama dalkaas isagoona aan shaacin wax khasaare nafeed ama mid hantiyadeed ah maalintii axad ay sidoo kale ahayd markii duqeymo sidan oo kale ahayd diyaaradaha ruushka ay ka geysteen deegaano dhaca baadiyaha dalka suuriya geeska kale diyaarad uu la socday madaxweyne ku-xigeenka malaawi iyo mas-uuliyiin kale ayaa lagu la-yahay gudaha dalkaas madaxtooyada dalka malaawi ayaa shaac ka qaaday maalintii shalay in madaxweyne ku-xigeenka dalkaas oo lagu magacaabo saulos calosti shaliima iyo siddeed xubnood oo kale mar qura laga waayay raadeerka diyaaradan siday madaxweyne ku-xigeenka dalkaas iyo xubnaha kale ee ka tirsan xukuumadda ayaa lasoo werinayaa in mar qura la waayay xiriirkeeda iyadoo tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyey la bilaabay dadaalo lagu baadigoobayo diyaaradda la waayey dhammaan juhuudi ay bixiyeen madaxda duulimaadka ee ay ku doonayaan inay kula xiriiraan tan iyo markay ka luntay shaashadaha raadeerka ayaa kusoo dhammaaday fashil waxaa sidaasi lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha iyo golaha wasiirada ee dalka malaawi war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in saulos oo da-diisu ay ahayd koob iyo konton sano jir uu saarnaa diyaarad ay leeyihiin ciidamada difaaca ee malaawi taas oo ka soo kacday caasimada dalkaas iyadoona inta ay ku dareen inay weli socdaan baaritaano lagu baadigoobayo diyaaradda diyaaraddan uu saarnaa madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta kale ayuu qorsho u ahaa inay ka degto garoonka dowliga ah ee masuuzu ee ku yaala gudaha dalka malaawi madaxweynaha dalka malaawi ayaa amar ku bixiyey in ciidamada dalkaasi oo dhammaan kuwa maamul goboleedyada ay qaadaan howlgallo baadigoob ah ayna si deg deg ah usoo sheegaan halka ay ku sugan tahay diyaaradda isagoona dib u dhigay booqasho uu ku tagi lahaa jasiiradda mahamas ee dhacda badweynta atlantika ee waqooyiga kuuba waxaa xusid mudan in sanadkii laba kun labiyo labaatanka xilka laga qaaday madaxweyne ku-xigeenka hadda la la-yahay kadib markii lagu soo eedeeyey kuluglaanshiyahan dacwad laaluush ah oo uu ku kacay ganacsada british ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka malaawi balse garsoorka malaawi ayaa bishii lasoo dhaafay laalay dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne ku-xigeenka kadib markii uu ka qayb galay kalfadhiyo badan oo maxkamadeed laguna waayay wax cadaymo ah wargoorrow ka soo baxay dowladda malaawi waxaa lagu sheegay in la helay halka ay ku burburtay diyaaradda uu saarnaa madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta la socotay madaxweynaha dalka malaawi wuxuu sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ay ku dhinteen burburka diyaaradda uuna ka mid yahay dadka dhintay ku-xigeenkiisa ugu dambeyntii ciidamada muritaaniya ayaa markii ugu horreysay helay diyaarad daroon ah dowladda muritaaniya ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ay ciidamadeeda hanteen diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka iyadoo la raacayo shuruucda horumarinta deg dega ah ee hubka adduunka mana shaacin xukuumadda tirada diyaaradaha halka laga keenay iyo cidda farsamaysay intaba xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada muritaaniya ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweynaha dalkaas maxamed weled uu booqasho ku tagay mid ka mid ah xarumaha ciidanka ee ku yaala dalka si uu usoo hindhahindheeyo noocyada qalabka militariga ah ee dhowaan la helay taasi oo qayb ka horumarinta qaabka dhismaha ciidamada dhulka cirka iyo badda ee dalka muritaaniya hubka ay heshay dowladdan ayaa waxa uu ka kooban yahay gaadiidka gaashaaman madaafiicda goobta lidka taangiyada iyo diyaaradaha saldhigyada raadeerka iyo diyaaradahan duuliyaha lahayn ee daroonka iyo kuwa ciidan iyo agabyo kale tallaabadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka jireen xuduudda ay wadaagaan dalalka muritaaniya iyo maali bishii may ee lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatanka waxay dowladda muritaaniya sheegtay in dhaqdhaqaaqyada ay ciidamadeedu samaynayaan ay jawaab u yihiin duulaanka ay ciidamada maali iyo maleeshiyaadka murtadaqada fagner kusoo qaadeen tuulooyin ku yaala muritaaniya oo dhaca xuduudda iyadoona ciidankaas ay xuduudda ku eedeysay inay qalqalgeliyeen muwaadiniinta muritaaniyaanka ah qaarkoodna ay qafaasheen ayna u geesteen hanti boob halka kuwo kalena ay dhaawaceen waxaa xusid mudan in muritaaniya ay la daala dhacayso daciifnimo xagga qalabka ciidankeeda ah xilli ruushka uu qalab casriga siiyey dalka jaarka ay yihiin ee maali adeegaasi diyaaradaha daroonka ah ayaa wax caadi ah ka noqday ciidamada ruushka ee taageerada ka helaya murtasaqada fagner arrinkaas ayaa keentay in xukuumadda muritaaniya ay soo iibsato qalab casri ah iyo diyaarado daroon ah intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
وفي جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa maqaal lagu daabacay majalada sadal malaaxim ayaa looga hadlay horumarada ka jira wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya warbixin ku aadan maqaalkan oo uu qoray cabdalla moxamed almuhaajir waxayna la socodsiinayaa walaalkeen zakariya cumar bishaarooyin ka soo ifaya buuraha bariga afrika waa ciwaanka maqaal lagu daabacay cadadka siddeed iyo tobanaad ee majalada sadal malaaxim ay baahiso mu'asasada almalaaxim waxaana qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo cabdallah moxamed almuhaajir uu soo gudbinayaa jawaanibta horumarka ah ee ay xaqiijiyeen wilaayaadka islaamiga ah maqaalkan oo qeybtiisii koowaad ee lagu daabacay cadadkii kan ka horeeyey ee sadal malaaxim nuxurkiisiina aynu dhagaystayaasheenna usoo gudbinnay wuxuu juskan labaad ka hadlayaa adeegyada dowladeed ee ka hergelay wilaayaadka islaamiga ah dadka muslimiinta ahna ay ku naaloonayaan jaanibka tarbiyada iyo tacliinta ayuu soo hadal qaaday qoraaga maqaalka kaas oo uu ku tilmaamay jaanib muhiim u ah bulshooyinka muslimiinta isagoo tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay iska xil saartay majaalkan horumarro la taban karana ay ka gaartay wuxuu cabdallah al-muhaajir tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ihtimaama gaar ah siisay mu'asasaadka tacliimiga ah iyadoo diyaarisay manhaj waxbarasho oo islaami ah oo mustawaada kala duwan ah wiilka muslimka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah wuxuu ku barbaaraa kuna weynaadaa isagoo hiigsanaya ahdaafta uhilinta islaamka iyo muslimiinta kelimada allah oo kor loo qaado xukunka islaamka ah oo laga hergeliyo dhulka sidaas ayuuna ku noqday qof u shaqaynaya allah oo ku barbaaray harka shareecada ilaa uu ka midha dhalo halyeynimo iyo wacdaro adag waxaana hareynaya siina socodsiinaya aayaadka allah iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo qudwo iyo kudayasho u ah ayuu leeyahay cabdallah moxamed almuhaajir marka laga hadlayo jaanibka waxbarashada waxaa qoraaga maqaalka uu tilmaamayaa in uu barbar socdo adeegyo kala duwan oo ay bixinayaan maamulada islaamiga ah si loo daboolo baahida bulshada intii la awoodo waxaana ka mid ah majaalka caafimaadka iyadoo wilaayaadka islaamiga ah laga hirgeliyey xarumo caafimaad oo bixiya adeegyo heer sare ah mashaariicda ugu caansan ee qaybta ka ah arrimahaasi caafimaadka waa daahfurka isbitalka jilib ee koonfurta soomaaliya kaas oo lagu dhisay lacag gaaraysa laba milyan oo dollar waxaana lagu diyaariyey qalabyada kala duwan ee caafimaadka iyadoo ay ka howlgalaan khubaro caafimaad oo takhasus ah ayuu leeyahay al-muhaajir qoraaga maqaalkan lagu daabacay cadadka siddeed iyo tobanaad ee majalada sadal malaaxim isagoo sii hadlayay qoraaga maqaalkan wuxuu soo hadal qaaday adeegyada garsoorka cadaalada ku dhisan ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah kaas oo ka dhigan midhodhalka jihaadka ka socda soomaaliya maadaama uu xukumo ku dhaqanka shareecada islaamka hay-adaha maamul ee ugu awooda badan ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah waa mu'asasada garsoorka ah ee ku dhaqanka shareecada islaamka taas oo fadeexaysay been abuurka reer galbeedka iyo hay-adihiisa wuxuuna qadaha wilaayaadka islaamiga ah noqday meel ay ku soo hirtaan guud ahaan soomaalida doonaysa cadaaladda kuwaas oo ka imaanaya deegaanada ay maamusho xukuumadda ku daaban reer galbeedka iyo xitaa dibadaha ayuu leeyahay cabdallah almuhaajire qoraaga maqaalkan looga hadlayo horumarka ka jira wilayaadka islaamiga ah waxyaabaha cajiibka ah sida qoraaga uu tilmaamayo waxaa ka mid ah iyadoo reer galbeedka uu ictiraafsan yahay awoodda iyo hufnaanta uu leeyahay garsoorka wilayaadka islaamiga ah tilmaamayana inuu yahay garsoor ku dhisan shareecada islaamka sidaas oo ay tahayna wuxuu reer galbeedka sii wadaa taageerada uu siinayo nidaamka faasidka ah oo liita si muslimiinta ah looga hor istaago xaqa ay u leeyihiin inay u xukun tagaan shareecada islaamka mar uu ka hadlayay qoraaga maqaalka midhaha ka dhashay ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka jira wilayaadka islaamiga ah wuxuu tilmaamayaa in mujaahidiinta uu dhaxal siiyey awood aan marnaba ka filanaynin cadowgooda waxaana ka mid ah gudashada waajibka sakada iyadoo la nidaaminayo xiliyada la qaado iyo qaabka ugu wanaagsan ee loogu qaybinayo dadka mudan iyadoo weliba dadka lagu tarbiyeeyo weyneynta tiirka sakada oo ah tiirka saddexaad ee arkaanta islaamka cabdallah moxamed almuhaajir waxa uu tilmaamayaa in qaybinta sakawaadka ee wilaayaadka islaamiga ah uu keenay miradha la taaban karo oo ay ka mid tahay in dad fuqaro ah oo ka mid ahaa dadka sakada la siiyey ay hanti yeesheen haddana ay ka mid yihiin maalqabeennada sakada laga qaado bishaarooyinka muujinaya barakada ay leedahay in lagu hoosnoolaado shareecada islaamka waxaa fasiraad ay u tahay sida ay wilaayaadka islaamiga ah ugu dhex barbaareen jiil xifdinaya qur-aanka kariimka iyo axaadiista waxaana wilaayaadka lagu qabtaa musaabaqaad loogu talagalay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee taxfiidka halkaasna waxaa kasoo dhalaalay mawaahib badan si loo dhigo booska ugu habboon ayuu leeyahay almuhaajir qur-aanka kariimka waxa uu makaano weyn ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah waxaana la maamuusaa xufaadda qur-aanka waxaana la dhiirageliyaa kuwa baranaya oo ay ka mid yihiin mujaahidiinta iyo caruurtooda yar marnaba luqadda soomaaliga ma noqon doonto mid hor istaagta himilooyinka sarsareeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana ku dadaashay faafinta luqadda carabiga iyo dhiiragelinta barashadeeda iyo baristeedaba iyo weyneynta waxa ay dadka ku tartamaan ee akhrinta kalaamka allah subxaanahu wa tacaala ayaa lagu yidhi maqaalkan lagu daabacay cadadka siddeed iyo tobanaad ee majalada sadal malaaxim marka laga hadlayo bii-ada wilaayaadka islaamiga ah iyo waxa ay kaga duwan tahay deegaano badan oo ka tirsan caalamka wuxuu cabdallah almuhaajir tilmaamayaa in wilaayaadka ay ku nool yihiin dad luqado iyo lahjado kala duwan ah oo ansaar iyo muhaajiriin ah kuwaas oo ay mideynayso diinta islaamka qof welibana isagoo faraxsan nabadoonna leh himilo sarsare oo ah guusha islaamka ayaa halkaani ku nool waa bii-a qofka ugu kaalmeynaysa toosnaanta iyo barashada cilmiga iclaamka mujaahidiinta waa mid islaami ah oo hadif ah wuxuuna soo gudbiyaa aqoonta iyo tabinta wararka isagoona ku tilmaaman kafaa'o wanaagsan waxaana iclaamka laga dhowray wax kasta oo xaaraan ah wuxuuna isku xiraa dhaqannada bulshada deegaanada kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ah isagoona muslimiinta ku xiraya taariikhdooda ayuu yidhi cabdallah almuhaajir oo ah qoraaga maqaalkan lagu daabacay majalada sadal malaaxim horumarada la taaban kara ee ka jira wilayaadka islaamiga waxaa ka mid ah sida maqaalka lagu sheegay howsha gurmadka khayriga ah ee loo fidinayo dadka tabaalaysan waxaana howshan u xilsaaran hay-adda khayriga ah ee al-ixsaan waxay adeegyada caafimaad iyo daweynta lacag la-aanta ah ay ka bixisaa deegaanada kala duwan ee wilayaadka islaamiga ah gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyeen iyadoo sidoo kale fulisa mashaariicda qodista waxaana intaa dheer ololo caafimaad oo lagu daryeelayo xoolaha ayuu leeyahay almuhaajir dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah oo ay ugu horeeyaan haweenka ayaana kadib dhicin fagaarayaasha sadaqada maalka iyagoo sidoo kale mujaahidiinta u sameeya raashiinka dharka caaga tolan iyo wax weliba ay u baahan yihiin mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore ee dagaalka ayaa lagu yidhi maqaalkan lagu daabacay majal magaalada sadal malaaxim sidoo kale wilaayaadka islaamiga ah waxaa laga fuliyaa xukunada xuduudda shareecada taas oo keentay inay meesha ka baxaan ama ay yaraadaan falalka xatooyada sinada iyo waxyaabaha la midka ah xuduudda shareecada ayaana waxaa u siman qaybaha kala duwan ee bulshada intaas oo dhan waxaa dheer sida qoraaga maqaalka uu tilmaamayo iyadoo ahlu cilmiga ay hogaaminayaan masiirada jihaadka ee bariga afrika hogaanka iyo culummada ayaana si xiriir ah u kulma iyagoo ka tashanaya aayaha ummadda muslimka ah waxaana ugu dambeeyey shirkii labaad ee wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika oo ay kasoo qaybgaleen in ka badan boqol xubnood oo matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayaadka islaamiga ah
بنسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى